dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaad joogtaan si kasta oo maqalka idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xoloshagura sida xilli walba hadana kalaad maqshaa marka laga reebo habeenaba jimcaha
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
mar kale kulan wacaan oo wanaagsan waa xad isna soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay shaniyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee diseembar sannada labaatan toban sagaal qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadi doono haddii allaha ugu dalagal waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan oo loo malay inay ka tirsan yahan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga dhexe magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland warar aan helayno ayaan faahfaahin ku saabsan goron idiin soo gudbi doono waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona al-shabaab ayaa la sheegay dhibaato ay ka wadan qaybo ka mid a gobolka gado ee maamulka jubbaland waxaa la soo sheegayaa in hadda qaybo ka mid a shacabka ku nool deegaana hoosta degmada ceelcadda ee gobolka gado ay u geysteen kufsi iyo inay ka dhacan xoolihii dadkaasi ay lahaayeen hawsha shabaabku ay dhakha jecel oyow iyo ceelcadda ay ka samaynayaan waa isku mid dadka xoolihiisina waa la laynayaa shacabkii oo aan waxba galabsanna waa la laynaya marka waxaan leeyahay saar cidda uu xiran yahay iinan garanaynin baad deelaysaana dadkiina iyo qarankiina iyo mujtamaciina usoo noqdaa naftiinana aandigina baaqaana waxaan u dirayaa wiilasha la khaldaya dhallinyarada ee soomaalida magaalada warshaq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa maamulka degmadaasi iyo culimmadooyinka degmadaasi kadib markii maamulka degmada ay sheegaan in la xiray masaajid ku yaala degmada warshaq ee gobolka shabeellaha dhexe wadanadan yurubta ayaa waxaa la dhihi jiray masiirada ajabkiisa banaanka laga maqlaa la xiri jiray hadda markaas masjid la xiraayo waa wax ka cusub soomaaliya golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxay maanta su-aale kugu adaga ay wadiiyeen wasiirka wasaarada orofaynta dhaanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo maanta golaha shacabka hortegay waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibil wararka ugu dambeeya waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa xil ka qaaday qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada baardheere ee maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka deegaanada galmudug ayaa ku dhawaaqay xilliga uu xirmayo cabashada ay soo gudbeen qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug war-saxaafadeed caawa ay soo saareen ayaan goor idiin soo gudbi doona qodobadaas markuusta korinta barnaamijka ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontaan heystaan tawinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed raxiib saxiifa ee barnaamijka cawdhanka farsamada i qaabilsan waa mar kale iyo xulsho waraysyada
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan
kulan wanaagsan helaana saaxiib yael kusoo dhawo barnaamijka waxaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo caawa laga soo warinayo in xubno loo malaynaya ka tirsayaan dagaalamayaasha al-shabaab weerarka ku qaadeen saldhigga dhexe magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland laba askari iyo qof shacab ah ayaa dhaawac ka soo gaaray midna waa dhintay kadib markii bambagacmeed caawa lagu weeraray saldhigga bartamaha magaalada gaalkacyo ee qeybta maamulka puntland koox hubaysan ayaa weerarta saldhigan waxaa lasoo sheegay in halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kooxii weerarkaasi qaadaya goobta iskaga baxsay sida ay noo xaqiijeen laamaha amniga ee magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland waxaa isbitaalka magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland loo qaaday dadka ku dhaawacmay oo iskugu jiray laba qof oo ka mid ahaa askarta ciidanka ee ku sugnaa saldhigga la weeraray iyo qof shacab oo ka agdhowaa halka weerarkaas oo ka dhacay ma jiraan waxwar ka soo baxay dhanka maamulka puntland oo ku aadan weerarkaasi sidoo kale lama aysan suurtagelin xiriirna aan la sameynay saraakiisha saldhigga bartamaha magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland waxay noo sheegeen in hadda ay mashquulsan yihiin islamarkaasna goorow ay warbaanta ay la hadli doonaan waxay ku raa kusoo korra saaxiibyaal waan idiin soo gudbi doonaa gobolka guud ee maamulka jubbaland oo ay ka taagan tahay dhibaato u dhexaysa dadka deegaanka iyo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaan markan aadayaa deegaan hoosta degmada ceel cadda ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaa warar naga soo gaaraya ay kusoo warramayaan in halkaas ay ka taagan tahay dhibaato la sheegay in al-shabaab ay u geysanayeen dadka ku nool qeybo ka mida gobolka gedo ee maamulka jubbaland dhibaatada al-shabaab ay u geysanayeen dadka halkaasi ku nool waxaa lagu soo sheegay in ay tahay dhac ay u geysanayeen dadka shacabka halkaasi oo xoolahoodii ay qaabista kawaada uga qaadanayaan iyo sidoo kale faraxumeyn la sheegay in shacabka ku nool qeybo ka mid a gobolka gado ay al-shabaab u geysanayaan si gaara deegaan hoosta degmada baardheere iyo degmada ceel cadda ee gobolka gado ee maamulka jubbaland saraakiisha ciidamada milatariga soomaaliya oo gobolkaasi ka howlgala waxa ay sheegeen inay wadeen howlgal al-shabaab lagaga dulqaadayo dhibaatada qeybo ka mid a gobolka godo ee maamulka jubbaland ay ka wadaan halkaasi afyeenka ciidanka milatariga soomaaliya ee gobolka godo ee maamulka jubbaland kornel aadan rufle axmed ayaa caawa iiga warramay waxyaabaha laga cabanayo ee ka jira qeybo ka mid a gobolka godo ee maamulka jubbaland bismillah waxaan salaamayaa ummadda soomaaliya guud ahaan dibad iyo daakilba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda oo ah wanaag iyo waxyeelaba wuxuu dhaco dhulkeenna ka dhaco bulshada dhagaheeda qolada gaarsiiso eradeer gobolka laba kun iyo sideed iyo hadda inta ka dhaxaysa buu ku jiray haba ugu darnaato labada kun iyo koob iyo tobanka iyo hadda laba qoom oo aad mooda inay wada shaqaynayaan baa hadda gobolka ku taagan shan goobood oo gobolka geda ka mid ah shan deegaan ku gebagabaysan xoolo meesha la yidhaha dhakaaje haqa qable cali ooyow oo isku aag oo aag isku dhow ah ilaa shan iyo labaatan ulood oo geelaha ku gebagabaysan meesha la yidhaaha sidina iyo gantana aagaasna sidoo kale geel ilaa toddoba uloodaha ku gebagabaysan meesha la yidhaahdo waxa weeye soonaha luuq oo labada dhinacaba webiga ka xigta waa sida oo kale gaadiid ganacsi oo bulshadu u socday degmada luuq iyo bared xaawo aa la diidayo doolow inay gobolka galaan dhinaca markii saas shabaabku ka samaynayaan dhinaca kale aagga ceelwaad iyo bared xaawo u dhaxayso oo dhamaso bariu jofaan meesha la yidhaahaa nusdariiq halkaa kaayaanku waxay ka sameeyeen madaafiic madaafiicda goobta ay dadka habeenkii shacabka oga tuurayaan ciidanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka kaaya ka shaqeeya sida oo oonka antateerada la yidhaahde la dagaalanka argagixisada waxaa lagu sheega u tababaran iyo ciidanka booliiska kaaya afar aag buu kasoo gudbay koob iyo tobankii bishaan ilaa sagaalkii bisha wuxuu kasoo gudbay aaga konton meesha la uu kasoo gudbay cawsqurun iyo daarisalaam iyo shacaba reer deganna waa xoolo badan baa laga laaya wax dada kuma dhiman aaga dhamaso iyo lafeyna way kasoo gudbeen oo meesha la yidhaha dhaaba iyo dhanasa dad bay ka kaxaysteen oo mandheera ku xirxiran oo qaarna lacag lagu soo futo qaarna weli xirxiran waxa weeye degmada ceel waa gudaheeda waa soo galeen laba qof oo shacab ay ka kaxaysteen mid waa laga soo gada midkii kalena meeray geeyeen lama yaqaano ceel casi la yidhaahdo ayaadagaalayo iyo kooxdibaa dagaal dhex maray shacab rag iyo dumar balahoo masaakiinaha la xirxiray oo gabood falla fara badan lagu sameeyey dhacdooyinka sidaas bay u dhaceen kolley wixii umbaad iyo mujtamaca kaloo gaarsiinayna way noo dambayn doonaan waa gartay dhibaatadan ay geysanayeen ciidamada kenya qeybta ka howlgalka midooda africa amisom imise qof ay kasoo gaarta waxyeelo aan ku saxa ciidanka arrimaha gudaha iyo ammaanka nabad sugidda iyo booliska nabad sugidda nooca waxa weeye anta teerada u tababaran waxa weeye howlgalo iyo booliska weeye horta waxaa gudaha gobolka gada soo galay sagaalka bisha ilaa koob iyo tobanka bisha saddex habeen bay waxa weeye meeshaas gudaha gobolka soo galeen dad bay ka kaxaysteen ilaa sagaal qofa sagaalkii qof shan qof oo ka mid ah waa la soo furta saddex boqol oo lacagta kenya manidaa ilaa laba boqol iyo konton inta udhaxayso waxa weeye laba qof meelay geeyeen lama ogo mandheeraabu ku xiran yahay marka markaan kusoo koobo xoolo la laayay baa jiro oo lo iyo eelba waxaa lagu laayay mees deegaanka cawsgurun taa markaa intaa kaga gudbo kooxda oo ummadii soomaaliyeed oo ayagu ay ku dhasheen ka dhasheen lagu salladay ayaguna saddex iyo toddobaad aan soo dhaafnay cornele ugu soo laabanayna dhankan al-shabaab waxaan rabaa intay laegtay dhibaatada ay geysanayeen ciidamada kenya oo aad sheegtay in qaybo ka mid a gobolka ay dhibaato ay ka wadaan maxaase khasaaraha ka dhashay marka laga reebo dadkan aad sheegtay in xireen oo ay qaybo ka mid a gobolka ay ka kaxaysteen maader aaggan meesha la yidhaahdo caskurun reer ay waxa weeye inta soo weerareen ay waxa weeye dhilaacteynayeen baa xoola uga dhinteen cadadkii xoolaha iyo tirakoobkii dhulka saaad ogtahayba magaalada baled waxaa weeye magaalada dhoobley la yidhaha inta udhaxayso shirkada isgaarsiinta hormuud oo dadkan a c c gan oo ku isticmaalayay anfac iyo nololya koorna wahayd baa laga baabiya isgaarsiin ma leh afar boqol iyo toddobaatan kilomitr aan isgaarsiin lahayn oo dhinaca xuduudda n f d derar markaan ka dhigo dhinaca gudub markaan ka dhigana waa laba boqol iyo labaatan kilomitr
qoyskan ay weerarayaan gobolka qaybo ka mid a ku weerareen ma wax dhibaataa soo gaara marka laga reeb xoolaan ay ka kaxaysteen iyo sidoo kale dadkan ay qafaasheen
adeer aan ku saxe dhibaatada lamber koob dadku haddii uu qofku walbahaar qabo oo in ama la dilayo ama la dhacayo walbahaarkeeda uu qabo ama la xirayo dhibaato uma yaro waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego koob iyo tobankii sano aan soo dhaafnay dadkaa waa la xasuuqaya dhaqaalahoodana waa la burburinayey laakiin labada sistmaan aan soo dhaafnay dadkaa la xirxiray oo madax furashada looga soo daayay gobolka n f d maahaane wax dad oo dhintay ma jiraan duunyadoodiina waa wax la laayey iyo wax dayacmay oo diyaaradaha kenya iyo guuxa iyo madaafiicda markii la maqla dadka remiigu ay ka carareen oo dugaagu halis u aweeyo waa gartay marka laga soo tago dhibaatadan aad sheegtay inay geysanayaan ciidamada kenya ku sugan xadka soomaaliya iyo kenya intay laagtay dhibaatada dhanka kale ay geysanayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo qaybo ka mid a gobol ku sugan
adeer horta gobolka degmooyinkiisa inta dhammaantood waa xor laakiin marka dhulka halka ay ku jiraan ayaga oo gaaladii ay dadka layrayso ay kusoo duushay ayagii jahaadka beenta a sheeganayay baa oga dhibaato badan dadka sababtooy tahay dadka xooluhu ku dhaqmaa xoolihii kenya ay laynayso dadkoodina ay waxa weeye dhibaataynaysa ayaguna dhacayaan ay gebagabaynayaan ilaa toddood baa dadkii dadna ku xirxiran yahay geen iyo xoolo dadku ay ku nool yihiinna ku gebagabaysan yihiin waa garta waa meelma marka dhibaatada meesha al-shabaab ay ka wadaan oo sheegayso oo leeyihiin xoolihi ku gebagabeen dadna ku xirxiran waa meelma waa waa deegaamada kale hoostaga degmada baar dheere meel hoostagtoo la yidhaahaa cali oyow dhakaaje iyo haqa qable meesha la yidhaaha sidime iyo gantama iyo daar oo iyaduna baar dheer hoos tagto meesha la yidhaaha buushaar iyo faafaxaduun iyo waxa weeye dhulkaas oo ceel waaq hoos tago ceel ceel cadde iyo burcalaan iyo likooley oo iyaduna degmada ceel cadde oo garbaharey iyaduna lixdan kilomitr u jirto aagagaa wey aagagaa dhibaatada ka socoto marka waxaan doonaya inaan baa inaan baaq gaarsiiyo waa gartay baaq usoo laabanaynaa cornel aadan rufle waxaan kaa rabaa saraakiisha ciidanka milatarigaas tihiin gobolka ku sugan tihiin dhibaata ka sheegaysa gobolka siiba al-shabaab ay geysanayaan marka maxaa ugu bixi weysan oo dhibaatadan shacabka lagu hayo aada u fargelin weysan oo shabaab uga qaban weyseen
aad baad umahadsan tahay dhulku horta waa dhul buuraley ah oo kayn ah aad magaalooyinka uga fog meesha ugu dhow lixdan kilomitr u jirto waxaa da-ayo madbar roob oo aada u khayraad badan baa da-ayo isgaarsiintii dhulkana kenya ka jirtay wax isgaarsiina kama jirto waa gartay waxaa weeye marka ciidankuna jamhadna ahe amar iyo wuxuu ku shaqeeyaa awaamiir ma aha inaan wax akranayno saad ogtahay laba toddobaad ka hor gurmad la sameeyey daar dagaal baa ka dhacay oo shabaabka geeniyo shiqaari looga soo riday oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ku dhex maray kooxda argagixisadaa laakiin haddana dhulkiioo naga fog iyo madarkiioo da-ayo oo waxa weeye ciidanku degmooyinka uu joogo meel ka fogo hawd ah oo gaadiidku waxa weeye uusan u socon karin hawshu ka socota labadaasba waa caqabad waa gartay marka caqabada hadday haystaan saraakiisha ciidanka inta la hadashaan maxaa waa dalban weyseen in dadkan loo gurmudo islamarkaasna aad gaartaan meelaha dhibaatada ay ka jirto
ma doonayo inaan ka hor dhaca laakiin maaha inaan ka aamusnay macnaheeda waxaa laga damacsan yahayna waa arrin qaran oo mujtamacu annaguna waa jibaad iyo amar baan ku shaqaynaynaa waa gartay in ka badan laba toddobaad ee dadkan la dhibaataynaya marka haddaanan wax gurmad aadna u samayn oo aadna gaarin dhibkiina weli uu soo socdo taas macnaheeda waxaa taana ka aamusteen oodna wax dan aadna ka lahayn
adeer inaan dan ka leenahay waa waxaan oga hadlayno oga dankayno aha
ahaantuna waa loo diyaarsan yahay gurmadka ay saacad bay dhici kartaa marka ma doonayo meesha waa kusii soconaa inaan ku idhaahdo haddaad iga rabto Aha.
ma kaa yeelay waa gartay hadal aad warbaahin la wadaagtan iyo eedamo aad jeedashan oo tiradan shabaab iyo ciidamada kenya dadka dhibaataynaya macno uma soo kordhin- uma soo kordhinaysa dadka dhibaataysan oo dhibaatada wajahaya marka qorshaha hadda idin degan muxuu yahay
Een, waxaan rabaa inaan kuu sheego een, xayawaanka nool oo xoolaha aan ku dhaqanno kuwa waxaa jira markii dhibku uu ku dhaco aan ca- ca- cabanin oon dhawaqooda la maqal iyo kuwa dhawaaqoo baadidii cabataa baalka laga dhiciyaa la yidhaahdo waxaan ku hadlayaa waa afkii shacabka ee afkii ciidamada iyo bulshada iyo een, een, ma aha waxaan ku hadlaya shacabkayga waxa gaaray inaan ka dangarayo gobolkuna warbaahin een, si kama jirto rasmi oo shaqaysa ee aan ku dhiirada saasa horta keenaysa waa qodob Een, qodobka labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego een, bishan dhexdeeda gurmadyo aan samaynay een, waxa weeye y- hanti aan soo dhicinoo badan baa jirto aadba xog ogaal baa u tahay saxaafadda way baahisay gurmad jira weli waan ku guda jirnaa laakiin dhacdadii dhacday inaan garin aanan doonayn iyo cadowga dhibaatada uu shacabka ku hayo waa gartay haddii idinkana warbaahin aad la wadaagtaan aysan jirin ciidamo ka tirsan militariga oo goobta dhibka ka dhacay gaaray macnaheedu soo maahana inaan dadkan aysan wax gurmad aana u filin karin haddana meelaha ka cabanaysan oo leedahan roob baadaay oo da- ciidankii iyo meelihii ma gaari karan baabuurta ay wateen maxaa usoo kordhin kartaan dadkan dhibaatada wajahaya aad baad umahadsan tahay adeeraan ku saxa ee, sideed bishan een, gurmadkayagu wuxuu taga daaro lixdan kilomitr u jirto degmada baardheere aha Een, ayadoo weliba roobda-yo gaadiid uusan socon karin meeshaas een, dhowr iyo toban ulood oo geelho nimanku ay dhaceen baa lagu soo badbaadiyey Een, waxa weeye dagaal baa lala gala khawaarijta laakiin dhulka buuraleyda oo wadooyinka ka fog aad wadooy gobolka waa gobolka labaad oo soomaaliya ugu weyn aha dhul hawdoo buuraley oo wadooyinka aada uga fog baan hawluhu ka soconayaan marka ma aha inaan weli gurmadkiina inuu socdo waa wax dhici karo oo ma doonayo De waa waxa, gartay ee, ee, gobolka loo ee, waxaa ka diyaarsan yahay arrimaya ragaaga.
ee, maamulka jubbaland oo qeybo ka mid a gobolka gacanta ku haysa marka ciidanka militariga soomaaliya iyo ciidanka daraawiishda jubbaland ee gobolka ka arrimaya ma kala hadasheen wax u qabashada dadkan dhibaataysan oo dhibaateen dhinaca kala kulmaya al-shabaab dhinaca kala kulmaya ciidamada kenya kasoo gudba xadka soomaaliya iyo kenya adeeraan ku saxe ee maamul juba la yidhaahdo gobolkaasi kama jiro meelu ku arrimiyo Een, haba yaraate ee, hal taako oo ka mida gobolka gado ciidan daraawiish oo jubbalandna kama jiro taa marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku soco aha Een, niman mididuna dowladda kenya oo sahan u ahaa jiri jiray oo kismaayo iyo joogi jiray doolow iyo baled xaawo kuwii doolow iyo baled xaawo joogi jirayna waxay garwaaqsadeen waxa kenyaanku ay wadaan inay nasaxayn oo ciidankoodi waa laga rameeyey kuwa kismaayo iyo kuwa khawaarijta oo dadka laynayana inay shacabkooda usoo noqdaan oo ay qarannimada usoo noqdaan baan rajaynaynaa waxaa weeye marka taasna saasaan rabaa inaan kaa waa gartay waxaan kaa rabaa ee, ugu dambeyn ee, dadkan waa dhibaataysan yihiin waxay sheegteen meelo ka mid ah farxumaan loo geystay dad shacab ah ku nool oo qeybo ka mid ah ee, deegaanaha hoosta degmada baardheere ee gobolka gado ee jubbaland ee, dhib kale ay kala kulmayaan ciidamada kenya ee ku sugan xadka ee, qorshaha idin degan dadkan meel dhibaataysan ee, aad daawataanba mise inax u qabataan oo gurmataanba
adeer waxaad moodaya inaan taas kaaga jawaabay gurmed al-shabaab waxaan ka soo bilownay gurmadkan iyo dagaalkan doolow waxaanan maraynaa baar dheere meel konton kilomitr u jirto baa ciidankayagu difaac kaga jiraa oo saako agteeda caanoolu ciidankayagu joogaa xagga juungal buu joogaa toddoba degmo gobolka gado waxaan ka xoraynaa shacabka inaan u gurmadno aan ka dulqaadna argagixisada waa qodob dhulka buuraleyda hawta oo nimanku way ku dhuumaalaysanayaan cimiladuna cimilo roob ay tahay waxa dhacay een, inaan ka hadla marka een, taas waxa koosgareeyey inaan dadkayga la qandhanayno aanan u diyaarsannahay een, kooxda dadkooda lagu shidaynayo een, een, inay u soo noqdaan dadkooda oo ay ilaahay u toobad keenaan ay dadkooda dhibaatada ka daayaan waxaa kaloo rabaa shacabka inaan ku baraarujiyo askariga kenyaanka ee duulaanka gafuur culuska oo nairobi kasoo duulay hawsha uu ka fulinayo cawsfurun iyo dhanasa uu ka samaynayo iyo hawsha shabaabku ay dhakhaji cali oyow iyo ceelcadda ay ka samaynayaan waa isku mid dadka xoolihiisina waa la laynayaa shacabkii oo aan waxba galabsanna waa la laynayaa marka waxaan leeyahay saar cidda uu xiran yahay inan garanaynin baad deelaysaana dadkiina iyo qarankiina iyo mujtamaciina usoo noqdaa naftiinana haligina baaqaana waxaan u dirayaa wiilasha la khaldaga dhallinyarada ee soomaalida
kornel aadan axmed ruble oo ah afyeenka ciidanka milatariga soomaaliya ee ka howlgasha gobolka gedo ee maamulka jubbaland iyo gaasahaha oo sheegay in al-shabaab ay dhibaato xoog lah ay ka wadaan qeybo ka mida gobolka gedo ee maamulka jubbaland
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dad yuuqubay uu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kullida dad yuuqubay uu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku isii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiryo misaasaha ahaa qiryo qabriga layskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
howlsheeg wareysada ayaad dhegaysanaysaan reediyo wacdan oo la socotaan waxaan markii naadiyaa gobolka shabeellaha dhexe si gaara degmada warshiiqa isla gobolkaasi oo ka taagantay xiisad u dhexaysa ee maamulka deegaankaasi iyo culimadiinka kadib markii maamulka degmadaasi ay xireen masjid ku yaala gudaha degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa xiray masjid ugu weynaa degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu soo warinayaa in xiisad arrintaas ka dhalatay ay ka taagantahay gudaha degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe lama oga sababta ay maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe u xiray masaajid ku yaala degmada warshiq balse warar aan helayno oo ka madaxa banaan culimadiinka iyo maamulka degmadaasi ayaa sheegayaa in markii falal almudarro ama qarax lagu diyaarsheeyey ee guri ku agyaala masaajiga degmada warshaq ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada amniga gacanta kusoo dhigaan saas daraadeed culimadiinka ay maamulka degmada ku eedeeyeen in qaraxaasi ay culammada ku sugan masaajidkaasi ay ku lug leeyihiin qarax lagu soo ogtay guri ku agdhow ee masjiga degmada warshaq ee gobolka shal gobolka shabeellaha dhexe saas daraadeedna ciidamada amniga ay saas ay u xireen mid ka mid culimadiinka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo lagu magacaabo cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan axmed cali ayaa caawa iga warramay cabashada ay ka yihiin maamulka degmada iyo sidoo kale wasaarada awqaaftii arrimaha diinta ay maamulka hirshabeelle
bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantihiin mahadna ilaaha iskale masjidkaas warshiq ku yaallo oon haddaan nahay culamaudiinkii degmada warshiik loo yaqiinay laguna yaqiinay haddaan nahay masjidkaas waa xiran yahay masjidkaas waxa waaye masjidka shiikhi masjidkaas lagu yaqiino caalimka ahay sheekh cabdiraxmaan oo cumar shiikh sheekh cabdi cumar shiikhi la dhihi jira oo ku magac dheera sheekh cabdi masjidka ku cibaadiyeysan jira oo kutubada cilmiga ku akri jiray ee inta cilmi baratay oo ku barya ayuu ahay oo isagana ku akri jiray kadibna hadduu dhintana ilmihiisa ay ku akri jireen hadeertaan markii la xidhaayana wiilashiisa wiilka ka mid ah oo ugu yaraay oo shaawas sheekh cabdilla yidhaahdo ayaa kutubo cilmi ku akrinayay walaalo khamiisi baa la xira saas baa jirta waa garta sababaha loo xiray xog badan ma ka haysaan sababta loo xiray ilaa hadeertaana wax lala yaabo waayo masjid xirid waxaan ku ogeyna dhulalkaas yurub ayaan ku maqli jirnay masjidkaasi maalinkii labaiyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ayaa la xiray waxaana xiray sidii ay noo sheegeen dadka masjidka dhex jiray laga saaray amarka maamulka degmada ayaa loo sheegay soo baxshaa la yidhi ayagoo buurka isu diyaarihay qulateynka biyo oga buuxaan ayaa banaanka looga soo bixiyey meesha waana la xiray waa gartay cidda aad leedahay amarkay bixisay lagu xiray masaajidkan ku yaalla degmada warshaq ee gobolka shabeellaha dhexe yaa waay
war waa maamulka degmada qolooyinkii hirshabeellana waa u baaqnay ayagana waa gaarsiinay gaar ahaan wasiirkii diinta iyo awqaafta sheekh abuukar waa u sheegnay ilaa haddeertaana mataqaana masaajidka weli waa xiran yahay aha waxa u xirsan yahay- xiran yahay lama yaqaano Aha.
iyo fikirkay ka damacsan yihiin waa Marka saas gartay ee, maamulka degmada warshaq ma ka midaysan yihiin ee, xiritaanka ee, masjidkan mise waxaa jira ee, shaqsi gaar ah oo ku eedeynaysaan inuu ka dambeeyo ee, xiridda masjidkan maya maya shaksi gaara meeshaas oo annaga si dadkii laga xiray oo masaajidka goobjoogka ah siday noo sheegeen aha oo masaajidka soo baxa siday noo sheegeen maamulka degmada ayaa la soo yidaalay masaajidka hala xiro aha saasa masaajidka uga- ay uga baxeen markasta waa gartay masaajidka degmada ee, ma la xiriirteen ee, maamulka degmada ma la xiriirteen oo ma kala hadasheen ee, sababta loo xiray ee, masjidkani iyo waxyaabaha ay ku haystaan wallaahi waxay ku haystaan haddaan gumad ay sheegeen layma sheegin dadka annaga eh, na soo noo sheega warka ayaan warsanay haddaba waxay ku fiican tahay inaad adinku warsatiin waxay ku xirteen masaajidkaas iyo wuxuu ugu xiran yahay yaa mataqaana adinka eh, ayaa ayaa ay ku fiican tahay aha marka mar haddii mataqaana wuxuu maamul uu xirtay mas-uuliyadda ka sarreysa hirshabeellena warkii dhammaay loo wada sheegay waa gartay Ilaa culamoodiinkii hadda kan ee, baqla aan masjidkan ee, ku yaala degmada warshaq ee shabeellaha dhexe aad tihiin marka maxaa raadi weyseen ee, xal masaajidkan dib lagu furayo oo la hadli weyseen maamulka degmada iyo wasaaradda waqaafta arrimaha diinta iyo maamulka
wadaadada qofka diintan waa u sheegnay hadda haddeerta aniga waxaan joogaa meel leeyahay xamaraan joogaa aha qaylid xamar wada soo dhacday hadda culummadii kaleeto amba aan ka dhasho amba aan mataqaana aniga ila sinlaayeen degmadii joogaan aha kulley waxaan malayahay masjid xirnaantiis inay mataqaana wax weyn tahay ilaahay mataqaana wax falana kuma banaano aha oo watuu ilaahay yidhi wama adlamu mimana- mima manaca masaajid dalla watuu yidhi mataqaana hadda waa la kooran yahay hadda culummadii mataqaana kalooto ama ama aniga ila siman ama ila dhigayga ama waalid ayagana degmadiyay joogaan aha mataqaana hadda waxaan malayhayaa hadda waxaan malayhayaa kulley ayagaa fidig hawsha ka dhacda joogay in ayagana dagaal ku maqan yihiin malayhayaa waa gartay ee, haddii laydinku soo wariyey in la xiray ee, masjidkii lagu tukan jiray ee degmada warshaq ee shabeellaha dhexe ee, maamulka degmada inta la hadashaan oo maxaa u weydiin weyseen sababta ama waxyaabaha ay u cuskanayeen xiritaanka masjidkan
hadda ani hadda taxamaraan jooga kala hadlaa laakiin culummadii aniga ila dhalatay ama ila simeed ama dhigaya ama aniga iga waaweynay aha ayaa meesha wada joogaan aniga waalidii ahaayeen aha hadda waxaan malayhayaa maamulka degmada goobta fidig ayagaa joogay inay la xiriireen na waa u malayhayaa aha in mataqaana masjidkii ayaga ay wax ku akri jireen qaarkood wax ku akri jireen amba ayaga waalidku ku akri jiray inay raalli ka naqleen hadba wax ku waa kallif gartay tahay.
ee, culammada hataa Waxaan wareysatay malayhayaa maamulka ee, madaxdeegaan malayhayaa Eh, waa gartay culammada hataa wareysatay ee, ma loo sheega sababta loo xiray masjidkan ayaga culamadii culamada laftirkooda sabab hadda quma ay sheegeen yaa sabab hadday yidhaahdeen saabilaa ay yidhaahdeen ma jirto walaalo waa gartay masaajidka ee, halka masaajida ku yaalla warshaq miya mise waxaa jira ee, masaajida kale oo masaajido kale ku yaaliin masaajido kale ku yaaliin waxaase yaab eh wadanadan yurubta ayaa waxaa la dhihi jiray masjid hebel adinkiisa banaanka laga maqlaa wax la xiri jiray aha hadda markaas masjid la xiraayo mhm.
waa wax ka cusub soomaaliya waa gartay Anigu maxaa u waxaan joogaa malaynaysaa waa ilaa iyo shan gartay sanaan jira warshaha burish waa mugd noogu horeysa aha ee aan maqla masjid baytullahi oo la xiraayo waa gartay marka ee, masaajida ku yaala ee, warshiiq ee, ma jiro ee, masaajid kan lahayna oo la xiray marka ee, culammada masaajidka masjidkani ee, sababta loo xiray oo maamulka degmada u cuskadeen oo culammadana masaajidka ka dhex sameeyeen maxay tahay
xayr sameeha luuray isu diyaariyahayay may joogeen waa leeyihin qolsinka diya uga buuxay ragga mataqaana masaakii dhex joogeen kabaxa leelahay waa gartay ee, masaajid la xiray wax saalan maaha marka ma wax fal amdaraa lagu qabtay ma uu khilaaf maamulka degmada iyo culamadiinkaa jiray ma waxyaabkaa laisku hayaa jira ee, waad ka warhaysaa deegaanka markaad fiiriso ee hadalka culammada iyo sidoo kale maamulka degmada ka warhayso khilaaf ee maamulka degmada aha iyo culummada ka dhexeeya ma jirin waa gartay wala haddaba yaraatee nabadgelyo xumaana ma jirin masaajidkaas awalyo maalin oo lagu cibaadaysan jiray caawo haddeertan isniin ay soo gelaysana aha mawliidka nabiga alayaa lagu akri jiray habeenka isniinta mawliidka nabigaa lagu akri jiray mhm.
hadda ilaa haddeertaan kula hadlayna waa uu xiran yahay hadda ma naqaan sababta ay mataqaana ku kalifisay ama ku kalif waa gartay ee, culamadiinka degmada warshaq ee shabeellaha dhexaa tahay markaa fakirtay oo haddaysan jirin ee, wax fala almadara ama khilaaf dhanka diinta oo u dhexeeya culammada iyo maamulka degmada warshiiq ee, waxyaabaha xiri kara oo keeni kara maamulka degmada ay ku dhiiradaan inay xiraan masjidkaani maxay tahay
wallahi taas wax cusub ee nagu cusub waaye inay ku dhiirsadaan wax culus waaye in shareecada islaamka in masaajid baytullahi lagu dukaay biyo ku jiraan ee cusubee dhisan la kharaabiyo wax sahlan maaha sharciga islaamkana kuma sahlan dastuurka hadda ninihii soomaalida ay aaminsantahay hadda beryahan dambe maamulada ay ku shaqeeyaan walax mataqaanaa ogyaha hadda dawladda dhexena waa gaarsiina qaylida baaqan u dirayna horna waa u dirna haddana waa ugu baaqayna waa gartay habeenkii masaajidka hirshabel u baaqn masaajidka waxay laba iyo tobankiyaa la helay bishii laba iyo tobanaad waa garta marka ilaahay hadda eh, ma jirta marka eh, marka laga reebo qeelaanta u jirteen wasaaradda arrimaha qof- eh, wasaaradda arrimaha waqaafta iyo arrimaha diinta ee hirshabeelle iyo qeelaanta dowladda federaalka u dirteen maahan cid alla kulanteen oo kala hadashan xirita eh, masiga ma jira
hadda aniga sidaan ku hore kuu sheegnay magaalada muqdisho baan joogaa aniga waxay tabartay tahay in- inaan mataqaanaa farlo kifaayada aan iska ridno oon dhahno wixii haddaan aragno waxaan shareecada islaamka ku banaanayn haddaan aragno inaan dhahno wuxuu ilaahay nafare aan sheegno oo sidii mataqaana wuxuu ilaahay yidhi kaanuu laa yatanaahuna can munkarin faacaluuhu labisa maa kaani faatuu ilaahay yidhi inaan baraarujino oon dhahno mataqaana war waxaana maxay ahaayeen wuxuu ilaahayna yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf warsee waa masiidka maxaa mataqa warsee waa inaan dhahno ayaan mataqaana idaacooyinka qalbka warbaahinta iyo wixii xagga jira ayaan u ba- ayaan ugu baaqna hadda ilaa hadda masjidkana waa xereeyahay markaas tawaab waa garta hadda idin- maxaa idin qorshaysan marka haddii masaajidka uu xiran yahay ee, xal lagu furayo aadna raadin muqdisho iyo meel kale aad kala joogtaan eh, welina cabanaysaan hadda halka aan raadin halka ugu dhow wuxuu yahay inaan dadka cabsidaysiisa ku baraarujino mas-uuliyiinta ama heer degmo ama hirshabeel ama kuwa qarankane ayagaa dalkan iyo dadkan u dhaarteen ayagaa munasalka ku dhaartay ayagaa ku dhaartay dastuurkii soomaali aaminsaneed meel haba yaraatee ay ka soo dhawaaysa haba yaraatee masjid baytullah in la xiro ee mataqaana dhowr maalmood u xirnaado wax mataqaanaa een, ku banaan shareecada islaamka ama midkan dastuurka waddanka hadda lagu dhaqan me- me- meel lama jirto walaalo xulasha waraasida ayaa dhegeysanaysaa redio wacdana la socotaan magaalada dhuusamarib ee galmudug ayaa markaan aadaya guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee galmudug ayaa waxay caaway soo saareen eh, xiliga uu xirmayo eh, qabashada ee cabashada ay muujineen qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug qaar ka mid a guddigaas oo horshe jiraad ku qabtay magaalada dhuusamarib ee galmudug ayaa sheegay in dhowaan uu xirmi doono xiliga la qabanayo cabashada ay muujineen qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug dhammaan inta ay khusayso dhismaha galmudug odayaasha siyaasiyiinta iyo inta danaysaba waxaan u sheegaynaa ogeysiis muhiim ah ogeysiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay maanta waxaa fadhiistay maanta bisha shan iyo tobanka disembar ay tahay waxaa fadhiistay guddiga xalinta khilaafaadka ee maamul dhisida galmudug Ee, guddigaas wuxuu go-aanshay in ogeysiis lasii daayo oo ku saabsan een, soo gudbinta cabashooyinka la xidhiidha odayaasha dhaqanka ee ku soo baxay liiska wasaaradda arrimaha gudaha cidda cabasho ka qabto in ay soo soo gudbiso laga bilaabo maanta ilaa bisha siddeed iyo tobankeeda waxaa la soo gudbin karaa wax alla wixii cabasho ah cabashadaasi siddeed iyo tobanka kadib lama qabanayo waxa cabasho ah marka inta ka horraysa siddeed iyo tobanka fadlan soo gudbiyo waxa cabasho aad qabtaan waxaa ku soo hagaajinaysaan xokaynta guddiga xallinta khilaafaadka een, ee dhuusamareeb yahay xafiiskeeda een, teeda kaleeto een, odayaasha maqan waxaan ka codsanaynaa inay soo xiroodaan oo ay maaragtay deegaamayn ayaa socoto oo ay yimaadeen si dhaqso leh waayo waxaa soconayo waxaa bilaabmayo si degdega uu maarata u dhaqaaqi doono een, maamul udhisida galmudug haddaba arrintaas xila- xallinta khilaafaadka aad bay muhiim u tahay Een, waxaana doonaynaa si loo helo galmudug taya leh galmudug loo dhan yahay galmudug ay shacabka iyo deegaanada galmudug ay wada dhisteen si loo helo in maaragta wax alla wixii khilaafaad ah si cadaalada lagu xalliyo sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa cid alla ciddii cabasho qabto mar labaad aan ku celinayaa ilaa maanta laga bilaabo oo shan iyo tobanka disembar ah ilaa siddeed iyo tobanka inay ku soo gudbiyaan cabashadooda ay u soo gudbiyaan guddiga xallinta khilaafaadka kuna soo hagaajiyaan xokaynta guddiga xulasha waraasada ayaa dhegeysanaysaa redio wacdana la socotaan magaalada caasimadaha muqdisho ayaa markan aadaya oo maantii uu hortagay wasiirka wasaaradda warbaahinta dhanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya kulanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta uu ka furmay waxaa maanta magaalada caasimadaha muqdisho kulan xasaasi ah ku yeeshay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana maanta kulankaasi hortagay wasiirka wasaaradda warbaahinta dhanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya kulankaas waxaa shir gudoominaya gudoomiya ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cad weli sheekhabraar mudee waxaana xildhibaanada su-aalo adag ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda rufinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo maanta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya hortegay kow iyo toban xildhibaan ayaa dhowaan dalbadan in wasiirka horyimaada si wax looga weydiiyo arrimo la xiriir dhanka sharciyadda warbaahinta qaranka iyo sidoo kale ee warbaahinta qaranka aysan soo dayin ee warka xubnaha mucaarad ku ah dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan axmed macali fiiqi oo ka madax xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn wasiirka wax ka weydiiyey cabashada mucaaradka ee keentay in koob iyo toban xubnood oo kamid a golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay ka dalbadaan in wasiirka wasaaradda warfeynta dhaqanka dalxiiska u horyimaada guddoonka golaha shacabkana uu wasiirka warqad u qoray saas daraadna maanta wasiirka uu ku horyimid golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya
waxaa weeye si siman oo cadaaladah loo gudbiyaa saddex sana baarlamaankaana shaqaynayey t v-ga qarankana umaana soo jeedin dhankiisa iyo raadiyaha laakiin hadda markaan u soo jeedsanno maalmahan waa aragnay inay wax iska beddeleen afartan beri oo u dambaysay isbeddel fiican baa ka muuqda laakiin wixii ka horreeyey runtii loomana sinnayn in baarlamaanka soomaaliya uu yeesho hal saac toddobaadkiina ayagoo xaq u leh doodaha saddexda maalmood ama shanta maalmood ama lix inta saacadoodoo halkan laga shaqeeyo in xildhibaan walbaaba laga ogaado fikirkiisa shacabka soomaaliya ayagoo xaqule in la yidhahdo hal saac baan toddobaadkii ka siinay oo t v-ga qaranka iyadoo t v-yada gaarka loo leeyahay oo aan ammaanayo ay soo wada daayaan kulli doodaha in t v-ga qaranka hal saacna laka siiyaa midaan ka dacwoonaynay waay doodahoo dhammaystiran baa laga rabay arrimihii aan gudbinay taas waa mid si fiican baan u daawan jiray waxyaalaha indhaha igu soo jeediyana way ka mid ahayd dadka ku fikirka xukuumadda bes ayaa laga qaatay doodii ku saabsanayd sharciga doorashooyinka maalinkii koowaad keliya maalinka labaadna waa maalinkaban dee aan aan cabashada ka muujinnay doodda baarlamaankaoo dhammaystiran waxaan ula jeedaa sida ay u dhamma gebigeedaba iyadoo dhammaystiran in meesha la keeno taas markas waa weli wasiirka waxaan uga baahanahay tafaasiil intaas ka dheeri ah waxaanan ognahay warbaahinta waddanka aan ku shaqaynaynaa inuu yahay waddan dimuqraadiya horta waxaa weeye dabeecadda shaqaalaheenna iyo meediyaha qaabilsan inay ogaadaan meeshaay ku shaqaynayaan warbaahin waddan dimuqraadiya afkaartu xor loo yahay afkaar kala duwanaanshuhu ay caafimaad tahay oo aysan ahayn cudur qofka afkaarta ka duwan xukuumadda xukuumadda maalin kastaaba life ayaa loo soo galaa si lifea telefishinka qaranka barnaamijyadeeda ka aragnaa madaxweynuhu markuu meel tegayo si lifea loo soo daayaa laakiin hal maalin hanugu abaal sheegtaan baarlamaanku marka madaxweynuhu imaanaya mooyaane hal maalinoo life barnaamijyada subaxii oo kalena dee barnaamijyo waaweyn maba jiraanba markaan shaqayna annaga si lifea loo soo dayn karaa telefishinka qaranka looga dayn karaa haddii duruufta iyo dhaqaaluhu ay saamaxayaan waayo dee canshuurtii dalka ayuu ku shaqeeyaa wuxuuna uga duwan yahay tiviyada gaarka loo leeyahay midkani midkani wuxuu ku shaqeeyaa canshuurteenni wuxuu kaloo haystaa guryo aan kira ahayn baabuur aan kira ahayn waxa shaqaalihiisu wax yaryaroo laga soo aruuriyo qof barayfadii leeyaha maahan canshuurta dowladda ayaa ijaar laga siiya mushaar laga siiya marka tiviyada inay ka kuwaalati wiilasha joogana waxaan ognahay gabdhahaba runtii inay ku kuwaalati yihiin kuwa kaloo tiviyada kale laakiin aan aan aan arkayno inay gacmo duuban yihiin oo u gacmo duuban yihiin siyaasaadka xukuumadda oo wasiir maareeya uu wakiilka ka yahay oo marmarka qaarkoodna guulwadaha ka yahay marmarka qaarkoodna ila ragga gacaanku ka mid ahay marka hal su-aaloo kalean rabaa inaan weydiiyo aan aan dhammaystirto halkan dhowr su-aalood baa jiray waxaa jiray markii aan arrintan soo bandhignay waana la soo xidhiiray dhowr qofood oo shaqaalaha ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo si sharci darra ah looga eriyey shaqada oo guddiga shaqaalaha rayidka ah ay ku soo celiyeen iyagoo ku tilmaamay warqad soo raacsiiyey kuna tilmaamay isbarbargaac baahsan inuu ka jiro waaxyaha wasaaradda sebtembar kii hadday dhacdo marka su-aalaha wasiirka loo diray waxay ahayd iyo su-aal kasta oo shaqadaada la xidhiirta warqaddii isbinaada arag baa laga yaabaa marka waa ku dahay waxaa jirta tviyada b b c barlament k t n oo kenya leedahay b b c waa dalka ingiriiska baarlamaanka ingiriiska si toosaa doodihiisa looga soo daayaa k t n kenyadan hadda dariskanala ah oo waddan dimuqraadiya ah oo aan rabno maaragtay dee waddankeenuna sidoo kale la mid yahay waxay leeyihiin barnaamij baarlamaankooda oo dhan ka fargareeya wasiir suurtagal ma tahay wasaaradda intaa joogtid iyo haddaba in doodaha halkan ka socda si aanba loo dhihin waa la kafargareeyey lama kafargareen waa la waa la jarjariyey lama jarjarin in doodaha baarlamaanka laga daayo ayagoo dhammaystiran ama life haddii duruuftu saamacayso ayagoo toos
axmed macali fiqa oo ka madax xubnaha golaha shacabka islamarkaasna mucaarad ku ah siyaasadda ee dowladda federaalka ee hadda u hoggaasho maxamed cabdulaahi farmaajo su-aalahaas uu weydiiyey xildhibaan axmed macalin fiqe wasiirka wasaaradda rufinta wasiirka uu ka jawaabay waxaana sheegay inaysan jirin cid gaar ah oo warbaahinta qaranka ay u shaqeyso islamarkaasna cid kasta oo ka shaqeynaysa maslaxadda guud ee waddanka ay u taagan tahay tebinta warbaahinta qaranka
marka ugu horeysa xildhibaanada waxaan ku ixtiraamaynaa inay fikirkooda ay laga qabi karaan laakiin annagu waxaan u aragnaa sida ay u qoran tahay inaanu si siman oo cadaalada aanu u gudbino ugu horeyn siyaasadda warbaahinta dowladdu waxa weeye in ay laga ogol yahay doodaha kala duwan fikrada kala duwan laga ogol yahay siyaasiya xildhibaanada qolaha shacabka iyo dadka dowladda ku jirana si siman ay fursad ugu helaan inay shacabka soomaaliyeed kala hadlaan warbaahinta qaarka soomaaliya markaa siyaasaddaasaan ku shaqaynaa haddii shacabka la dhaho qolaha shacabka waxaanu for example markii maanta dood dhacdo waxaanu ku darnaa mar kamida warka t v-ga qaranka dabcan meel kasta way leedahay warka xisaabta iyo qorshe waa leedahay laakiin intii aanu jiidi karno warkii for example warkayga wuxuu ku dhammaadaa konton daqiiqo oo runtii aanu jirin telefishan adduunka oo konton daqiiqo warwara kuwa ugu badan shan iyo toban daqiiqo si qofku aanu ka daali waay laakiin maadaama haylaha dowladda oo dhan ay doonayaan in laga sii yahay haddii meel ay ka hadlaan toddoba qof toddoba maraan ay t v-ga kusoo muuqdaan waxay nagu khasartay inaanu eegno xilliga warka tv-ga waa arki kartaa meel kasta barnaamijkaa ku xigaa la dhaho raaraac oo waxyaalihii maalintaa dhacay muhiimadii ay lahaayeen lagaga hadlo kaasna qayb kamida kusoo baay wiilkii wamar wiilkii wamar ayaa waxaa jira barnaamijka baarlamaanka oo isagana hal saac intii aan hore fursad ugu helin iyo kuwii warka ku jiray kuwa kamida lagu soo baay markaa runtii platform weyn ayaa lagu samaynaa baarlamaanka soomaaliyeed isku daynaa sidii xaalkiiyo inaanu naga soo wadaagay ku qornaa inay hadlaan xaggii kala doodii halkan ka dhacday xildhibaan kasta oo hadlay xulasha wareysada ayaa dhegeystanaysaa redio cdana la socotan qayb ugu dambeeya barnaamijka ee soo gaarna aad ku soo dhawaataan xubinta aad ku xiisaha badnad ee kalamaan
adiya howlwadeennada guushaano horseedayo hinqiya hinqiya hinqiya hinqiya hinqiya hinqiyaanu idiniri now waartana hinqana mayse halkeeda u daayi ee musabixiyo somalilan maxaad odhanaysaa xabad oramayna walaxaan dhahaynaahe iska sug adigu dhihimayni amaan u sheegnaahe wareedhaa waa hadashaan dadkana waa hag marka warkaas waa la yaabi jiray markii la sheegi jiray laakiin haddayba ii caddaato sagaaradiinba aan wayne wargooyo war ma hayside sagaaro mar hore xabad ay raacdaysi kuwii u dambayna qadar laga yibi ayaad raadinaysaa ee indhaha kala qaad araada qof uldheer watoo noo soo celceliya allahana siiyo argooyow kurburoog walga'aade hannagadan wiilishooba may sheegne iimanka kiyaahu ku dhuugsoy waraa qurba joogtaada ma ahane dadka kala baro qurba joogtu waa kuwa dalkooda iyo dadkooda wax tara oo wakhtiyadii adkaan lagu soo mooday iyo in yaroo inta qurbaha ku soo fashilantay jaakada noo soo qaatay ayagoo xirxiran oo xildoona noo yimid ha isku darin marka dadka ma kuwa lix saac maarsi jaakadaha gashanbaa ma maqlina miyaa nin xil qaaday eed qaadyeey hoy hoy abdulow ma dheegna maaha nin xil qaaday ay qaaday hey hey wareedha qoladiinna kalamaan waxaan leeyahay ragallow maslaxadeenna guud kala mudnaanteeda muslimnimada aan haysaniyo maxamed yaa diiday dusha madabka soomaaliyeed magaca yaa diidan dowladnimo inaan muujiniyo yaa midnimo diiday militari inaan yeelaniyo cudud mid maa diidan cabdiweliga boosow gabagaagaa war iiga baxay horta milatari inaan yeelanno kinyaa diidan oo baddaanyo nagu haysato midnimadana heer waqooyi yaa diidan nebi muxamedna shabaabaa diidan waxaad ku warramee war waqooyi maxaad ka rabtaa puntland aa tiri qariirad cusub aan samaysanaynaa oo soomaali gaarka ah galmudugba waa samaysan rabtaa axaad la qaylqaylihe koonfur galbeedna hata feedfeedashoodiya ka jarta
arraada jubbaland mar horayba diyaarsatay intaas waaba gardhee hir shabeelle yaa u maqan he war hirshabeelle waddada wadnahay magaalo muqdishoay ka bilaabataa koonfur galbeedna waddada makaal mukarramay ka bilaabataaye aawa muqdishoyo banaadir marka war waa xamurweyne shangaani warnimada war mahaysiina waxaan la yaabay waxaan dhegaystay ilmihii habeen dhawood hotel aswahel ka dagaalamayey cod laga duubay mid ay waraysanayeen idaacadda shabaab wuxuu yidhi war adiga laftaada ku kala maxaad idaacadda shabaab u dhegaysta war waxaan internetkay soo geliyeen naga dhegayso warka horta internetka kurtii waa jajabihaa hadda ka kadib shabaabna ma warkiisoo noo soo gudbihaa war haddaad jajabi kartay jajabiya warka naga sug wiilkii wuxuu yidhi kow markaan hoteelka soo galnay qolo meel barxalafa fadhisoo shaa iska cabaysaan bumba dhexdhig yaa shan toori waa la dilo lalahaaye kan warramaana xow yahay war intaan la dilinaa la waraystay warka naga dhegayso wuxuu yidhi kadibna waxaan maqlaynay cabaadkooda iyo tawxiidkooda ashaatiinkoodaan maqlaynu yidhi tawxiidkoodaan maqlaayo mugow leeyahay dad ashahaadahaaya yaa dhiigoora u banneeya isaga warwar ma haysiina hadda ka hor amiir ayaa wiil wuxuu u sheegay inuu ku riyooday isagoo jannada lagu daadaynayo yaa riyana xaytaataan arkaaya anoo ridayda la sheekaysaayo miyaysan ahayn war iyadaannu taada waa ka weyntayna sugniyaho wiilkii asagoo faraxsan oo hooyadii u tegey wuxuuna yidhi amiirkaygu wuxuu ku riyooday anigoo inta shahiiday jannada laygu soo dhowaynayo hooyadii inta ka caamusay subaxii dambe la hadashay waxay tidhi wiilkaygii waa naxalay waa riyooday riyadii amiirkaagana runay ahayd waxaannu ku riyooday adigii amiirkaagu inta dagaal gasheen ood ku shiihideen oo jannadii laydinku soo dhowaynayo wiilkii asagoo faraxsan oo amiirkiisii u tegey wuxuu yidhi amiir riyadaadu saxay ahayd hooyadayna xalay waxay ku riyootay aniga adigoo inta shihiidnay jannadana lagu soo dhowaynayo amiirkii wuxuu yidhi hooyadaa waa shayddaan murtadada riyadeedana waxba kama jiraan war mar horaan waxaan la yaabay jannadaa nimanka waaweyn ay ka gabanayaan oo carruurta gala liliye war jinno camalaa lagu galaa iyo naxariis ilaaheeye jannadaan dadku qorayaa maxay tahay faarax shawle wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonayee yurubka soo duulay dhanow leeyahay maasagaa gaalow dila waaya duf ha ku baxee warwar ma haysaana madaxweynaha puntland siciid deni warooda dhaqameedyadii u xirnaama sii daaye wuxuu dahfuray guddiga doorashooyinka ee puntland warwar kalean idinkaga hayaa ee isuga wuxuu yidhi sharciga doorashooyinka baarlamaanka federaalku ka doodayo sharci ma ahan waana baati waddadii loo baahnaayna lama marsiin wuxuu kaloo yidhi guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee xalimo yar ay guddoomiyaha u tahay ma afhayeenka dawladda mise waa guddi madax bannaan oo axsaabtoo dhan u dhexeeya waa kala gara weyno waxay yihiin sababtoo ah markay hay-adaha caalamka la hadlayaan sida dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada eedeeyaan war saciiddani wuxuu kaloo yidhi waxaan xog ku helnay shabaab in qaraxyada laga kiraysto war annagana waxaan xog ku helnay in dhagaxaanta muqdisho ay shirkad samayso dawladdan laga kiraysto adiga saciiddaniba xog fiican aad haysaana soo bandhiga saciiddani tiidis riwaahu amaaraadka miya war taydi waa riwaahu qadar madax isaaqow hadduu madaxweynaha puntland ku afgaran lahaa weligaa xabsiga kama soo baxdeen warnimaya war ma haysaane ra'iisul wasaare khayre wuxuu ka hadlay shirki ka socday dooxa dalka qatar wuxuu kaloo la kulmay xogayaha maaliyadda maraykanka oo uu kala hadlay deen cafinta war anaa baqaafa luus erayhe allaha kaa cafiyo khayre carabi kuma hadlin xow ku warramay hee wareedhaaya deen cafintii miyaa ra'iisul wasaaruu duubka u xirtay markii bayle ku daalay war soomaaliya iska minbaag strong oo yidhi warka naga dhegaysta taageerayaashiisa facebook waxay ku soo qoreen xabiibulmalaayiin ayaa maanta ka hadlay dooxa waxay intaas sii raaciyeen hiigsi iyo horumar ammaano iyo adeeg hufan nabad iyo nolol aryaadhaha xabiibi malyuun waa maqli jiree horta tumay aheed war xabiibulmalaayiinaa lagu yidhi midkay malaayiinta jeclaayeen war ciyaarka xooga facebook malaayiinta ku soo xarata sunduuqa baylii khayre mala socdaan wareedaa war mahaysiine duqa caasimadda muqdisho iyo sanduuqa caasimadda dooxa waa kulmeen waxayna ku heshiiyeen in la mataaneeyo labada caasimadood war shaybal muqdisho war shaybal dooxa iltaqiyaani miya warkaaga war yaa cumar filis shayb maaha waa guddoomiyaha gobolka banaadir bacdulkalaam tafaraqaani waay arada saas maaha barkee iyo nombari kubare gashanone kushneti barle e barle kui barle say kabito si signore waay arrinta war taageerayaasha cumar filis waxay soo qoreen muqdisho sidii dooxaa loo dhisayaa
taageerayaasha waa tuhme tahliil miyay kuu soo tuufeen taageerayaasha waa tuhme tahliil miyay kuu soo tuufeen warwar ma haysaane haddaad arki jirteen shacab jid laga xidhay maanta xildhibaanadiyaa jidka laga xidhay madasaafadala adaala hata degaana hayehe mahay caada ka lug beeli jirta aha qolodina reer kalamaan waxaanu sheegayaa somalilan inaan laga aqoon wadda la xidho warwar ma haysiin haddaad arki jirteen ciidan jid xidha maanta xildhibaanaa jidka xirtay yaa jawaari ma joogo miya nadaam nadaam nadaam ou dhihi lahaaye war guddoomigii likakasoonaay maday mursalaha ayaa rooga may ba lee walaagay abashe aysan qabtaan ha gudbiisada war guddoomiyaha iskadawareeggii nabadii nooluu bartay arooda xildhibaanada markii jidkana ciidan la maraa loo diiday ay jidka xirteen ayaguna maqaadicu dariiqiin bay noqdeen war aan hele awlaadi awyo gurbaan dhoow gordaw iyoonase sargooyinka gordayangaleri war war ma haysiine taliyii ciidanka dhulka wuxuu isu keenay odayaashii beelihii ku dagaalamay mudug afbar waaqo iyo tawfiiqna waa uu tegey nabadayn wanaagsanna waa ka sameeyey ciddii maanta kadib dagaal bilowdana tillaabaan ka qaadaynaa buu yidhi waryaa jenaraal dirir waa soo dhigtay warnimayo waxaa la yidhi dowladnimo halbeeg bay rabtaa heer tilmaamo leh hage iyo dastuur bay rabtaa lagu heshiiya hay-ado shaqeeyay rabtaa howlwadeenna leh hoggaan daacaday doonaysaa oo horseed u ah dhallinyaro hub qaaday rabtaa heegan ciidana warwar ma haysaane eritrea iyo soomaaliya cayaarta ka dhexdhacda waa la yaabay eritrea dhaxandhaxan ma yiriheenhe war dhaxandhaxan ta dhaafeena dhulka lala sima wariya kamay ucelkaa dhihin weli kamay ucelka ma ununkaa eritrea beriga wacalna tiri minaysan hoogan hiintaday ee habartay war see tahay ayay ka wadaan aandhaluuma dhahaanoo he warwar ma haysaane cayaarta naga dhagaysta soomaaliya eritrea waxay uga badisay eber iyo eber naga tag eber maa badina mugga war yaa eber tiraday ka mid taha soomaaliyana burunteeda inta ka badisay eritreyana eber iyo eber ku xaaqday badinta ka badana sugaysaa waa maxay war ciyaartooygii reer mudugoo tooradii u xirnaan jirtay maxaa loogu tegey naga shible kuwaasu dagaalay ku mashquulsanaayeene war yaa inaa eritrea ka badan yaa muranka qaba adi karaa
anugu ebertaan ka
waa mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamadnan ka bixin haddaan markaan eegno qeybo ka mid a deegaanada jubbaland waxaa markii labaad xilka qaadis lagu sameeyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka godo si gaara degmada baarlere ee gobolka godo ee maamulka jubbaland war-saxaafiyeed ka soo baxay mudane ku-xunka labaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamed logodheere ayaa warqad ka soo baxay xafiiskiisa waa xilka laga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii degmada baardheere iyo madaxii maaliyad degmadaasi waxaana xilkaasi loo magacaabay mas-uuliyiin cusub saana kole ayay ahayd markii maalinka hor xilkii qaadis iyo magacaabis lagu sameeyey maamulka degmada baardheer ee gobolka godo ee maamulka jubbaland iyo gobolka godo mas-uuliyiin ka mida degmooyinkiisa waxaana dhammaan ay kasoo horjeesteen xilka qaadista ee lagu sameeyey mas-uuliyiintaasi ma jirin hawra ka soo baxay mas-uuliyiinta ee xilkaasi laga qaadiyo kuwa loo magacaabo toona balse xiriir aan la samayno ma aysan suurtagelin balse aan waxu weydiino qaabka i organ xilka qaadistan lagu sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada baardheer ee gobolka godo ee maamulka jubbaland balse marka ugu horeysa nala hadlaan waan idiin soo gurbi doono saaxiibayada barnaamijka intaas fiica ku dhaya waxaan kaga tegay heystaan tana kulan dambe saaxiibadan dhegeysanayo waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
Wah kale, wah kale, wah kale, kuwi mo. Thank you.